bannaanbax looga soo horjeedo damaca dowladda kenya ee ku aadan badda soomaaliya islamarkaana lagu taageerayo dacwadda labada dal uga socota maxkamadda cadaaladda caalamiga ee i c j ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ee dalka nederlan ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhallinyarada bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo ugu horrayn goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dacwadda muranka badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya waxaana uu u rajeeyey sharciyaqaanada soomaaliya u matalaya dacwaddaasi inay guul ka soo hoyn doonaan waanu dalla jirnaa dacwadana waxaan rajaynayna inaan ku guulaysan doonno daaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah cidaan u oggolaa karna ma laha dhiigga inaan ku daadinaynaa wakhtiga inaannu huraynaa maalka inaannu huraynaa muuqaalkaynana waa huraynaa sidoo kale guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa sheegtay inaanay marnaba ummadda soomaaliyeed aqbali doonin intaa ka ka mida baddooda lagu xadgudbo waxaa naga go'an marnaba in soomaaliya aan lagu xadgudbi karin kenya waxaan nahay dad walaalo ah afrikaan isla nahay maalin dhaweyta waad arkaysa shirka igad madaxweynahooda ayuu ah waxaan soo dhowayna uhuri kenyaati waxaan isleeyahay shacabka reer kenya iyo madaxda kenyaba waxaan ku tabaynaa dhul iyo deegaan dad soomaaliyeed leeyihiin lagama yaabo baddeen inay ku dartaan waxaa naga dhexeeya xuduudaha waxaa naga dhexeeya waxwada qabsiga waxaa naga dhexeeya ciidamada kenya joogoo nala dhimanayo laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay maskaxdu maaragta ha cabirto dareenkeeda maanta waxaan u taagannahay jiilasha mustaqbalka dadka soomaaliyeed inaan u reebno farriin inaan baddeenna lagu xadgudbi karin biyaheenna dhibic ka mida dhibic biyaheenna biyaheenna faruuryaha nina kuma cabi karo kuma dabaalan karo ma qaadan karo qaar ka mida dadweynihii ka soo qayb galay bannaanbaxa oo aan la dhex maray migarofanka ayaa dareenkooda ku aadan dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya qaabkan u dhigay baddeennu waa xoolo qaran waa hanti qaran saxiix ma gasho ninma saxiixi karo niman kuma heshii karaan hantidii qaran ka weeye soomaaliyana ma dhammaanin ma baabbi'in dalkeennu waa jiraa dadkeennuna waa jiraa dawlad jirtaan nahay oo adduunka aqoonsan yahay kenya way naga qaldan tahay ciddii isku dayda arrintaasna waa cid riyootay kenyana riyay ku jirtaa riyada ha ka kacdo derisnimaa naga dhexaysa walaaltinimaa naga dhexaysa waxaa naga dhexaysa afrikaannimo inay nugu xadgudbaan ma ahan inay hantideenna qaranka soo hawaystaan ma ahan mana yeelayno mana yeeli doono waannu doonaynaa umutaqaamayno dandaasiga cad gardarrada cad haga umutaqaan karro waannu doonaan inta naf wiil soomaaliya oo hooyo soomaaliya umulas oo nool yahay waannu doonaa shan soomaaliya doonaan anagu
magacayga waxaa la yidhaahdaa sahre cali shariif waxaan u arkaa arrin aad u foolxun kamana waana ka soo horjeedaa maanta in badda soomaaliya si sharci darro lagu saxiixo madaxda soomaaliyeed siyaasiyiinta waxgaradka waxaan idinka codsanaynaa dadkii shalay si dhuumaalaysi ku saxiixay badda soomaaliya in la soo taaga sharciga dadka ayaa xukumaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu sayd miisbeeliye waaye maama aragtidayda markaan ka hadlo yacnii waxaa meeshaan ka dhacay waxaan la dhegaysan karin oon la maqli karin oo qaluubta diidayso oo maxaanku yidhaha bini'aadanimadu diidayso oo damiirka dadnimo uu diidaayo maxaa yeelay hanti qaranaa la yidhi maxay ahayd oo dad leeyahay oo dal leeyahay maxay to waxaa qola ku doodaysaa in loo saxiixay ninka gurikiisaa iyo hantikiisaa ma saxiixin hanti qaranna ma saxiixanto mana gadanto mana maxay ahayto gorgortanna ma geli karto baddeennana inta aan nool naho soomaaliya gabar ka nooshahay ama wiil ka nool yahay taa ka baddeenna ka mida ama hantideenna qaran ka mid a kama tala suli doonno ugu dambayntii fanaanadda caashakeen cilmi xaashi oo ka mid ahayd fanaaniintii goobjoogga ka ahayd bannaanbaxa ayaa madasha ka qaaday hees ka turjumaysay badda soomaaliya oo ay ka soo qaybgalayaashuna aad ugu riyaaqeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho